nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe naxariis guud iyo midba garab naxariista oo doonayo in qof weliba uu fahmo uuna raaco jidka xaqnimada uu isagana farayo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsannahay sida aan ugu soo noqonnay barnaamijkeenna maanta oo ah jidka xaqnimada oo ka hadlayo sheekooyinka nebiyada uu muuse qoray ee sida ay u qoran tahay bugga towraadka casharka aan soo dhaafnay waxaynu ka soo hadalnay sida uu ilaahay u siiyey nebi ibraahim iyo sahara wiil kaasoo ah ismaaciil saarana waxay aragtay wiilkii ay xagartii masaariida ahayd ibraahim u dhashay oo ku ciyaaraya sidaa daraaddeed waxay ibraahim ku tidhi eri addoontan iyo wiilkeedaba maxaa yeelay wiilka addoontanu wax la dhihi maayo waxyaabaha oo kale waxaasuna ibraahim aad buu ula xumaaday xagga wiilkiisa ilaahana wuxuu ibraahim ku yidhi yaanay kala xumaanin wiilka dartiis iyo naagta addoonta ah toona wax alla wixii sahara kugu tiraahdo halkeeda maqal waayo farcankaaga isxaaq baa lagu yidhi doonaa wiilka addoontana waxaa kaga dhigi doonaa quruun waayo isana waxa faranka ibraahim aroortii horuu kacay oo wuxuu qaaday cunto iyo sibrar biyo ah oo hagar buu siiyey intuu gabaha u saaray wiilkiina wuxuu siiyey markaasuu eriyey waxayna iska tagtay oo ku wareegtay cidladii birishabeec biyihii sabraarka ku jiray way dhammaadeen kolkaasay ilmihii ku tuurtay geedihii midkooda hoostiisa wayna tagtay oo waxay fadhiisatay meel ku soo jeeda oo ka fog oo qiyaastii ah tii faallada la gaani gabadho waxayna tidhi yaanan eegin dhimashadii wiilka iyadoo fiidhaha meel ku soo jeeda ayay codkeeda ku ayay codkeeda kor u qaaday oo oyday ilaah baana maqlay codkii wiilka malaa'igtii ilaahna hagar bay samada uga yeedhay oo waxay ku tidhi hagarey maxaa ku helay habaqin waayo ilaaha waa maqlay codkii wiilka meeshuu joogay isagu kac oo wiilka toosi oo gacantaada ku haay maxaa yeelay qurun weyn baa ka dhigi doonaa isaga markaasaa ilaahay indhaheeda furay oo waxay aragtay ceel biyo ah kolkaasay sibraarkii biyo ka buuxisay oo wiilkii waraabisay ilaahana wiilkii buula jiray wuuna koray oo cidlaaduna degay wuxuuna noqday qaanso leh wuxuuna degay cidladii faran hooyadiis baana dhulka masar naag uga qaaday oo waxaa dhacay walaalihiisa kadib in ilaahay tijaabiyey nebi ibraahim raximahullahu oo uu ku yidhi ibraahimow isna wuxuu yidhi waa ika markaasuu ku yidhi hadda kaxay wiilkaaga keligiis ah kan aad jeceshahay oo ah isxaaq oo u kac dalka mooriya oo halkaas iga isaga sida allabari laga gubo ku dul bixi buuraha midkooda oo aan kuu sheegi doono oo aroortii hore ibraahim kacay oo wuxuu hortii oo aroortii horey ibraahim kacay oo wuxuu koraystay dameerkii oo wuxuu kaxaystay laba ka mid ah dhallinyaradiisa iyo wiilkiisa isxaaq qoryihiina allabariga la gubay wuxuu u jeejeexay oo wuxuu kacay oo wuxuu tegay meeshii ilaahay uu sheegay waxayna noqotay wakhtigaas in abimelek iyo fikool oo ahaa madaxa ciidanka ay la hadleen ibraahim iyagoo leh ilaaha waa kugula jiraa waxa aad samayso oo dhan haddaba halkan ilaaha igu dhaaro inaadan ikhyaanaynin aniga ama wiilkayga ama wiilkaaga wiilkiisa laakiin sida aad wanaagga ku samaysay ina aadan igu samaynin aniga iyo dhulka aad qariib ahaan u deganaydba ibraahim wuxuu yidhi waan ku dhaaran doonaa ibraahimse wuxuu abimelek u canaantay ceelkii ay addoommada abimelek ka xoogeen aawadiis abimelek wuxuu yidhi aniga gara maayo ka waxaa sameeyey adna ima aadan sheegin welina ma aanan maqlin maanta mooye markaasaa ibraahim iidho iyo dibyo kaxeeyey oo wuxuu siiyey abimelig labadoodina axdi bay dhigteen kolkaasaa ibraahim yidhi gooni ahaan uga bixi toddobaadba shabeenood abimelegna wuxuu ibraahim ku yidhi micnaheedu waa maxay toddoba badan sabeenood oo aad gooni ahaantooda u bixisay markaasuu yidhi toddoba badan sabeenood waa inaad iga guddoontid inay markhaati ii noqoto inaan anigu ceelkan qoday sidaa daraaddeed meeshaas wuxuu u bixiyey shibirshabeec birshabeec maxaa yeelay labadooduba meeshaas bay ku dhaarteen sidaa daraaddeed axdi bay ku dhigteen birshabeec markaasaa abimelik kacay isaga iyo fakool oo ahaa madaxda ciidankiisa oo waxay ku noqdeen dhulkii reer falastiin ibraahimna geed buu u birshabeec ku beeray oo markaasa buu ku ducaystay magaca rabbiga ilaaha daa'imka ah rabulcarshi lkariim ibraahimna maalmo badan ayuu dhulka reer falastiin qariib ahaan ku degnaa ismaaciil qurbaan baa laga bixiyey bixin rabay ismaaciil qurbaan baa laga bixin rabay oo wuxuu rabay inuu sameeyo wuxuu rabbiga yidhi dhegeystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudano haddii aad qabtaan wax su-aal ah ama aad doonayso inaad wax ka kororsataan barnaamijyadeena maanta fadlan inala soo xiriir ciwaanka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imailka yagu waa radio somaly one at gmail dot com
dhegeystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudana waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna jidka xaqnimada haddii aad doonaysaan inaad su-aal ka dhiibataan ama aad wax ka kororsataan fadlan inala soo xiriiro imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com mar labaad imeilka yagu waa radio somaly one at gmail dot com intaynu hawada dib ugu kulmayno waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo